allaha u wada naxariistee waxaa maanta lagu aasay magaalada muqdisho fanaaniinta kale ah saciid khaliif cali oo isbuuc ka hor ku geeriyooday dalka jarmalka oo ka mid ahaa foolaadkii kooxdii waaberi iyo hobalada caanka ahayd ee khatra cumar dhuulle oo xalay ku geeriyootay magaalada muqdisho aaska labada marxuum ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya madaxda tiyaatarka qaranka ehelada marxuumiinta geeriyooday iyo fanaaniinta soomaaliyeed abwaan maki xaaji banaadir oo ka mid ahaa hal abuurkii ka qayb galay aaska ayaa labada fanaan ee geeriyooday ka tacsiyeeyey waxna waa la uga baryay inuu naxariisto innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan joognaa aaska marxuumadda allah u naxariistee khadra cumar dhuule oo xalay ku geeriyootay caasimadda soomaaliya magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda exfiore sidaasoo kale maanta waxaa meydkiisii dalka jarmalka laga keenay marxuum saciid khaliif cali oo geeriyooday khamiistii na soo dhaaftay oo isagana maanta magaalada muqdisho lagu aasaayo labadoodaba walaalaheenna waaye ehelkeenna waaye tolkeenna waaye kharaawadeenna waaye waxaan ilaahay uga baryaynaa khabrigooda inuu rabbiga raxmaanka u nuuriyo kitaabkooda midigta ilaahay ka siiyo su'aasha inuu ilaahay u fududeeyo jannatulfirdowsa inuu allah ka waraabayo agaasimaha wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdulaahi xayir ducaale ayaa ka tacsiyeeyey geerida labada fanaan ee caanka ahaa siciid khaliif cali oo ka mid tirsanaa hobolada qaranka ee waaberi oo nin muxsina ahaa halkana ay goobjo yihiin hoblada waaberi waxaa kaloo goobjoodna ah eheladiisa iyo qaraabadiisa iyo xildhibaanadiisa iyo ganacsatada uu ka soo jeedo iyo dhammaan ummadda ku nool fiyooraha iyo fanaaniinta qarankee kala duwan iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo madaxdeeda ilaahay naxariistii jannaha siiyo dhowaan ayuu ku geeridooy dalka jarmalka oo laga soo qaaday oo uu maanta soo gaadhay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde masaajidka fiyooraha ayaannu kaga tukannay ilaahay naxariistii jannaha siiyo ilaahayna samir iyo iimaan ka siiyo ehelada qaraabada asxaabta hobolada qaranka ee waa beri iyo fanaaninta soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed sidoo kale waxaan halkan tacsiis taa lamida uga diraynaa oo meydkeedu fiyooraha yaallaa ilaahay naxariis janna iyadana ha siiye khadra cumar dhuulle oo ahayd fanaaninta hobolada waa beri aabbaheedna uu ahaa fanaaninta waaweyn ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyey isaguna hore u geeriyooday cumar dhuulle cali labadaa marxuum ayaa maanta lagu aasi doonaa magaalada muqdisho meelo kala duwan degmada boondheere iyo degmada xamar jajab qabuuraha ku yaala ee bilayska allaha u naxariistee fanaanada khatra cumar dhuulle ee xalay ku geeriyootay magaalada muqdisho ayaa waxaa dhalay hobalkii weynaa ee cumar dhuulle cali waxaana ay ka mid ahayd gabdhaha kaalmaha hore uga jiray fanaaniintii caanbaxay rubuc qarnigii ugu dambeeyey waxaana lagu xasuusan doonaa qatra ayaa waxay sidoo kale bulshada soomaaliyeed kusii xasuusan doonaan heeskii ahaa dood kulama wadi karo oo ka mid ahaa heesaha sida weyn loogu yaqaanay barrow v o a muqdisho